australia waxa ay ka mid tahay dalal yar oo caalamka oo ka mamnuucay muwaadiniintooda inay dalka dibaddiisa u dhoofaan mamnuucidan ayaan la ogeyn wakhtiga lasoo afjari doono iyadoo dad badan oo ay ka cabanayaan in loo diiday codsiyo gaara oo ay ku doonayeen inay dalka dibaddiisa ugu dhoofaan warbixintan ayaanu ka diyaarinay australian badan ayaa aada u doonaya in laga daayo xanibaadaha safarada dibadda ee dowladdu soo rogtay iyadoo ay soo baxayaan warar sheegaya in saddex meelood laba meel loo diiday codsiyadii ay ku doonayeen in markaasi dalka dibaddiisa ay ku aadaan dona burton waxay rajaynaysay inay ka qayb gasho arooska halka gabar oo iyadu ay dhashay bishii julaay laakiin waa loo diiday taasoo ku qasabtay inay ka samirto laba kun oo dollar oo ay tigid london ugu goosatay aad baan uga carooday labo saaxiibadee ah ayaan israacnay anoo ogaa in wax walba ay dhici karaan garoonka oo cidlaa ayaan tagnay waana garowsaday inaanan tegayn intaan fariistay oo telefoon u diray gabadhayda ayaan u sheegay inaanan soo socon ayay tiri miss berton ayaa codsatay in xanibaadda safarka laga cafiyo waxaana la weydiiyey inay macluumaad dheeraada geyso markii labaad oo ay codsatay wax jawaab ah ma aysan helin garoonka diyaaradaha ayaana laga soo celiyey haddii hore la iigu sii sheegi lahaa inaanan xaq u lahayn dareen ahaan way ii fududayn lahayd dhaqaale ahaanna way ii fiicnaan lahayd in la ii sheego inaana buuxin sharuudaha dadka looga cafiyo safarka dibadda miss berton ayaa ka mida kumanaan australiana oo loo diiday ogolaanshaha dibadda ay ugu dhoofaan inkastoo dowladda federaalka oo ay shaqaalo dheeraada u qortay arrintan ayna soo rogtay codsiyada in online lagu buuxiyo si loo fududeeyo wakhtiga looga jawaabayo araajida haddana tirada codsiyada ayaa aada u korodhay tirakoob ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ayaa muujinaya in intii u dhexaysay dhammaadkii bishii maarso ilaa julaay in sagaashan kun oo araaji ah ay dadku codsadeen laba iyo labaatan kun oo ka midana la ogolaaday taasoo ah afartiiba mid bartamihii agostase dadka loo ogolaaday ayaa gaaray soddon iyo afar kun taasoo ahayd saddex meelood oo meel codsiyadii guud oo gaarayay boqol iyo shan kun oo qof laakiin dadka la shaqeeya dadka aada ugu baahan inay dhoofaan sida qareenkan socdaalka adam burns ayaa sheegay in nidaamka araajida lagu ogolaanayo aysan isku mid ahayn oo jawaabaha ay aada u kala duwan yihiin waxaa jira araaji la ogolaaday oo aysan dadku buuxin shuruudaha wasaaradda ee website-kooda ku qoran waxaa kaloo jira araaji dad buuxiyey shuruudaha oo caddaymo geeyey oo lasoo diiday mer burns ayaa lagu qarqiyey codsiyo dad caawimaad u baahan wuxuu sheegay in dad badan loo diiday inay booqdaan qaraabo xanuunsan ama inay booqdaan caruurtooda dad badan ayaa araaji buuxiyey marar badan waa la soo diiday qaarkood toddobiyo toban sideed iyo toban ilaa labaatan codsi ayay xaraysteen waana loo soo diiday waxaana diidmada lagu qoray hal jumlo oo keliya oo aan la faahfaahin faafka xanuunka ayaa sidoo kale keenay in siddeed iyo toban kun oo australiyaana ay ku xaniban yihiin dalka dibaddiisa rob colligan waa australian dalka dibaddiisa ku nool wuxuuna isku dayey inuu singabore ka soo laabto muddo bil ah meel aan ku noolaado ma haysto wax taageera ahna layma siin waxaan rabaa inaan qiro ilaa intii aan bilaabay inaan meel kasta ka qayliyo waxaa ila soo xiriiray australian badan oo dalka dibaddiisa ku nool aad baana taageeradoodu ii taabatay ayuu yidhi bishii maarsana maer colligan iyo xaaskiisa ayaa lagula teliyey inay singabore iska joogaan maadaama ay shaqo iyo guri ku haystaan laakiin taas ayaa isbeddeshay waxa uu sheegay in taageero la-aantan ay u keentay in dowladoodii ay dhagaha ka furaysatay waxaan dareemaynaa inna lagu ballanfuray waxaad ku ballanfurteen shacabkaagii oo dal shisheeye ku xaniban ayuu yidhi bishii julayna golaha qaranka ayaa ku xadiday tirada dadka dalka soo geli kara afar kun asbuuciiba taasoo dhalisay in diyaaradaha qaarkood ay tigidhadii ku gadaan lacag ka badan toban kun oo dollar shacabka australiana waa ay la socdeen xanimaadaha saaran isu socodka gobolada iyo dadka soo geli kara australia laakiin waxaa dhici karta inaysan ogeyn in la mamnuucay safarka muwaadiniinta iyo dadka degan australia ay ku aadaan dalka dibaddiisa marka laga reebo dad yar oo laga cafiyey mamnuucaasi laga soo bilaabo bishii maars ku dhowaad saddexdii qof oo codsaday inay dibadda u dhoofaanba mid ayaa loo ogolaaday tan ayaa imanaysa iyadoo ay soo baxayaan warar sheegaya in australian badan ay dhibaato ka qabsatay inay booqdaan dad qoysaskooda ah oo xanuunsan ama dhimanaya yaa australia ka bixi kara mamnuucidan safar in looga baxo australia waxaa soo rogay wasiirka caafimaadka shan iyo labaatankii maarso isagoo isticmaalaya awaamiirta caafimaad waa markii ugu horreysay taariikhda oo mamnuucid noocan oo kalea lasoo rogo waxaana loo soo rogay iyadoo la raacayo talooyinka caafimaad ee dowladda federaalka sharcigan ayaa leh muwaadiniinta australia iyo dadka degan waddanka waa inaysan ka bixin australia iyagoo la socda diyaarad ama markab waxaa kaloo qoraalkan mamnuucidda la socda arrintan waxaa looga jawaabayaa faafka xanuunka covid nneteen oo khatar weyn ku ah caafimaadka dadka australia iyo caalamka oo dhan haddaba waxaa la isweydiinayaa ma sharciba arrintan dowladdu waxay sharciyan u isticmaashay xeerka amniga caafimaad ama waxaa loo yaqaano biosecurity act oo wasiirka caafimaadka siinaysa awood uu kusoo rogo awaamiir kasta oo loo arko inay lagama maarmaan u yihiin ka hortagga ama difaaca in caabuqu soo galo ama ku faafo australia shuruucda caalamiga ayaa dhigaysa xaqa qofku dal uga bixi karo oo dalkiisu ku jiro laakiin sharci kaas la mid ah kuma jiro dastuurka australia haddii si kale loo dhigana shacabka australia ma laha xaquuq ku qoran dastuurka oo ay uga bixi karaan dalka in muwaadiniinta loo diido inay dalkooda ka baxaan waa arrin lagu yaqaano dalalka kaligitaliska ah sida waqooyiga kuuriya iyo midowda soofiyeti laakiin wasaaradda caafimaadka ayaa sheegtay in mamnuucidan loo baahan yahay maadaama dadka soo noqonaya ay culays dheeraada saarayaan howlaha karantiilka iyo baaritaanada xanuunka ee jira dowladda ayaa sidoo kale ku doodaysa inaysan macquul ahayn in safar dalal gaara la mamnuuco maadaama xanuunku uu ku faafayo caalamka oo dhan haddaba yaa australia ka bixi karaa qof kasta oo aan muwaadin ahayn ama dalka deganaansho ku lahayn waa loo ogol yahay inay australia ka baxaan shacabka australia qaar ayaa loo ogol yahay inay baxaan waxaana ka mid ah dadka caadiyan degan dal kale shaqaalaha diyaaradaha ama maraakiibta dibadda u safra shaqaalaha daruuriga ah ee ka shaqeeya dalka dibaddiisa dhammaan muwaadiniinta ama dadka degan australia waa inay fasax gaara helaan si dalka ay uga baxaan waa inay codsi lacag la-aana ka sameeyaan online-ka oo ay markaas ogolaansho tusaan shaqaalaha garoonka diyaaradaha marka ay dhoofayaan si lagu siiyo ogolaansho gaara waa inaad haysato sabab adag oo aad ugu baahan tahay inaad dalka uga baxdo waa australia safarkaagu waa inuu hoos yimaado shuruudahan waa in mid naxariis ku salaysan uu yahay mid bini-aadannimo ku salaysan inaad qayb ka tahay jawaabta covid nneteen sida qof dhakhtara oo dalka dibaddiisa shaqo u tegaya inaad daruuri u tahay ganacsi ama howlo kale inaad caafimaad aadan australia ka helayn raadsanayso iyo howlo shaqsiya oo deg deg ah oo aadan ka baaqsan karin iyo inaad u baxayso danaha qaran inta badan codsiyada lama aqbalin ama lama yeelin inkastoo ay jiraan sababaha gaarka ah oo loo safri karo haddana way adag tahay inaad ogolaansho hesho saddexdii codsiba mid oo keliya ayaa la ogolaaday sida laga soo xigtay wasaaradda arrimaha gudaha intii u dhexaysay maarso ilaa augosto waxay qabatay araaji dhan boqol iyo afar oo lagu codsanayo in australia laga baxo waxaana la ogolaaday soddon iyo afar kun iyo saddex boqol oo ka mid a araajida waxaa qiimeeya difaaca axadka ama border force waxaana lagula taliyaa dadku inay codsiga xareeyaan ugu yaraan laba asbuuc ka hor marka qofku uu dhoofayo laakiin waa inaysan safarkaaga ka dhinnayn waqti ka badan saddex bilood border force ayaa intaa ku dartay haddii aad u safrayso qof qoyskaaga ah oo dhintay ama aada u xanuunsan mudnaanta koowaad ayaan siinaynaa codsigaaga hase yeeshee ma ballanqaadayaan in deg deg lagugu soo jawaabayo iyadoo dad badan oo ay sheegeen in daahid dheeraada ay ku dhacday araajidoodii markay codsi deg dega geysteen haddii codsigaaga la soo diidana mar kale ayaad codsi kale geysan kartaa jebinta mamnuucidan safar waa dembi waxaana lagu mutaysan karaa ilaa shan sano oo xabsi ah ama lixdan iyo saddex kun oo dollar oo ganaaxa ama labadooda oo laysku daray mamnuucidan waa mid dalka oo dhan u siman yahay ee gobol gaara ma qusayso waxaa loola jeeda howlo shaqsiyeed oo deg dega oo aan laga baaqsan karin ayaan caddayn waxaa soo baxayay warar sheegaya in dad badan ay dhibaato badan ka mareen inay ogolaansho u helaan si ay usoo arkaan qoysaskooda oo dalka dibaddiisa ku sugan inkastoo dhowaan la sheegay in nidaamka qiimeynta codsiyada la fududeeyey araajidu waa inay la socdaan dukumentiyo ku filan laakiin ma cadda nooca dukumenti dadka haysta dukumenti aan af ingiliish ku qornayn waa inay turjumaan haddaba goormo ayuu ku egyahay mamnuucidani mamnuucan safar ee australia soo rogtay kama jiro dalalka qaar sida new zealand canada iyo britain safarada dibadda dadka waa lagala taliyey laakiin lama mamnuucin waa dalalkaasi dalal kalena gebi ahaanba waa la mamnuucay safarada dibadda waxaana ka mida dalalkaas kazakhistan lithuania iyo usbakistan xeerka amniga caafimaad ee hadda jira waxa uu ku egyahay sebtembar toddobiyo tobankeeda waxayse u badan tahay in lasii kordhiyo master hunt waa wasiirka caafimaadka federaalka ayaa bishii juun ka digay in xadku sii xirnaan doono waqti aada u dheer